Aa, Maxa bakar dhaqane yaa bakar dhaqane bakar dhaqane maanta wax ma cunteen mimi yaa mimi maanta wax ma cunin saaka quraac maxaa leen siiyey ojisha uujii shaha cabteen canjeero lama karanin canjeero ma- canjeero maxaa loo karin waaya burmeel cidda bur ma yaalo haye qadana milkar qada ma la karanin raashimeel ha raashiin ma yaalo wala yaa ee, casha hadda caaba maxaa cunayseen casha cash wax madabkum fulan yaa wax madabkum fulan dabka waxba ma fuulaana casho waa laidin keenaa waxaa cuntiin waa laidin keenaa yaa yaabo waxaan ku sugannahay mid ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer ee gaar ahaan xaafadda makaroor ee waxaan la joognaa een, caruurtan agoonta ah qoyskan agoonta ah ayaan xaaladooda ee, inaloo soo sheegay oo aan markaasi u kuura galnay een, hooyadani waxa ay haysataa ee, shan caruur ah oo agoommo ah oo ay iyada dhashay iyo afar kale oo rajooyin ah oo uu ninkeeda dhalay waa laba qoys oo agoommo ah midna een, agoon hooyadood joogta ay yihiin ee kuwana ay yihiin caruur yaryar oo ayagana rajooyin ah hooyadood ay dhimatay oo bahdii iyada ka weyneed ee lala qabay ah ee, waa ilaahay qadartiisa ku dhacday ee, caruurtan yaryar ee aad arkaysaan ee saqiirada ah hooyada uma hayso een, waxay cunaan saddexda waqti waqti ka mid ah uma helayso waxa ay ku nooshahay oo keliya waxa ay dad ee, walaal ah ay ku caawiyaan iyadoo xaafadda dadka ku hareeraysanna ay iska wada yihiin dad danyar ah oo aan iyada waxba ku dhaamin hooyadani waxa ay haysataa caruurtan yaryar ee saqiirta ah oo shan caruur ah iyo sidoo kale afar kale oo iyagana rajooyin ah oo ee, ilmahan un la-aaba ah waa kuwa agoomo iyo rajooyin ah iyo kuwa agoomo keliya Een, waxaan rabnaa marka hore in hooyada aan waraysanno waa hooyo iska dhibaataysan ee la ilmeynayso ee xanuunka haayo Een, yacni waa dareemi kartaan qof isagii agoon haysto haddana ilmo kale oo rajooyin ah oo ninko ninkeedii uu dhilay oo hooyadood ay ka geeriyootay haddana hayso Ee, waxaa guri u ah ee, buushkan ama aqalheerigan ee dhammaaday ee aad arkaysaan ee gadaasheeda ah caawa haddii uu roob imaadana way adag tahay in uu roobka iska celiyo dabeesha iyo qoraxda way ka wadaran tahay oo waa guri sidaa u duduleelo ma haystaan hoy wanaagsan caruurtan agoonta ah sidoo kale ma haystaan ee, saddexda waqti cunno waxay ku cunaan ama saddexda waqti way iska qatan yihiin bal marka hore hooyadan aan waraysanno xaaladeeda hanala wadaagto kadib bal nooga warbixi xaaladda nolosha qoyska magacaaga shareefa maxamed shariifa nooga waran bal caruurta aad haysato meeqay yihiin bal faahfaahin naga sii nolosha qoyska nooga warbixi ilmaha waxaa hab ma haystaan meeqay yihiin ilmaha ilmaha kulliya waa sagaal sagaal sagaalka yaa kala dhalay shanaa dhale hayee afarna duqaa dhale bah kala waay haa hooyadood aawe waa dhibatay goormee duqa wataa ka horreysa ilmaha aabbahood meeqaa sana ayuu mootan yahay sanadii bar sanad iyo bar reerka yaa u shaqeeyaa marka reerka yaa u shaqeeyaa xageed wax ka heshaan maxaad ku nooshihiin bal noo waran bal reerka u shaqeeyaa reerka u shaqeeya mal ilay un kusug ilay un
ilmaha maanta wax ma siisatay maadaama qoyska uu qof u shaqaynayo uu jirin bal nooga warab nolosha cid ilmaha wax mu haysaa maya ilma waxba ma karin quraac iyo qado caawadan casheera uma hay quraacdii uma helin qado uma helin inteed wax ka heshaa marka qaraabada qaraabada unbaa wax idin siinay haa duqoobahana ay aruurina oo du- masaajidka duqoobi shalay ayna i aruurina oo magaaneed isiina duqoobana u mahadcelin ayagan marka maxaad u baahan tahay hadda maxaa u baahan tahay in lagu qabto ilmaha maanta wax ma siisatay maadaama qoyska uu qof u shaqaynayo uu jirin bal nooga warab nolosha cid ilmaha wax mu haysaa maya ilma waxba ma karin quraac iyo qado caawadan casheera uma hay quraacdii uma helin qado uma helin inteed wax ka heshaa marka qaraabada qaraabada unbaa wax idin siinay haa duqoobahana ay aruurina oo du- masaajidka duqoobi shalay ayna i aruurina oo magaaneed isiina duqoobana u mahadcelin ayagan marka maxaad u baahan tahay hadda maxaa u baahan tahay in lagu qabto in lii caawayaan raba maxaa hadda marka maxaad codsanaysaa maxaa ummadda muxsiniinta ay ku daawan doonto ama ku maqli doonto maxaa ka codsanaysaa waxaan rabaa muslimiinta walaalahe inay caawiyaan maxaa lagugu caawinaa kugu daran ilmaha waxay quud ileeyaa baxay inay is- iseeqaan waxay ilmaha kuu cunaan caawa cunan haa hayee mhm. ilmaha meel ay ku hoydaan roobkana igu dhis ayaan rabaa sax walaalaha walaalahay
sida aad maqlaysaan ee walaalayaal hooyadan maskiinta ah ee agoonta haysato iyo sidoo kale ilmo kale oo iyagana rajooyin ah oo uu ninkeeda ka dhintay ee sidoo kale hooyadoodna ay geeriyootay ayba ka horreysay aabbahood caruurtan agoonta ah ee saddexda waqti waqti ka mid ah xitaa aan loo helaynin wax loo kariyo walaalaha khayrka jecel meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa in aad si deg deg ah ad ugu soo gurmataan inta idaacadda star f m ka dhegaysan doonto iyo inta muuqaalkan soo gaari doono waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa in agoomahan masaakiinta ah aynu u garab istaagno qof walba wuxuu kusoo tari karana uu kusoo taro ee waxaad ee, kala soo xiriiri kartaan qadka telefoonka eber toddobo sagaal sagaal hal laba saddex sideed lix sagaal zero seven nine nine one two three eight six nine eber toddobo sagaal sagaal hal laba saddex sideed lix sagaal